wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabatay kulan looga hadlayay waxkabeddelka dastuurka dalka cutubiyada shanaad iyo sagaalaad waxaana kulanka ka qayb galay maamulka magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan cutubadiis oo ku bilowda shan ilaa cutubka sagaalaad ujeedada oo focuska nin saarow oo focuska gaarka nin saaro cutubada shanaad ilaa sagaalaad meeta horey ma lahaan dhamaahin afar cutub xukuumadda dastuurka dowladda federaalka soomaali baarlamaanka ansixiyey habtana mayba gacantili kahaye cutubadaha kiigay oo kuma tahayn shan ilaa cutubka sagaalaad dhowr jeer hore iyo may lahaay cutubadan oo kale dhisinkaweeli oo wadatashir kuwaaladii weli maba may dareertay wadatashigii iyo gebagabadii oo laha gebagabaayey wadatashigii iyo madaraay aragti aruurintii laga sameeyey cutubada shan ilaa sagaalaad dhanka kale qaar ka mid a ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay wax kabeddelka dastuurka urkii ummadaan laka dhaqan lahay ini walaku ero shacabkina lahaan bandhigo odayaalka dhaqanna qiib ku naqdaan culmaa udiinka qiib ku naqdaan walaagii diinta islaamka shaqanka lahayna laku reebo walaagii dhaqanka suubanaaya ee soo jireenka haye ummadda soomaaliyeed laka dhaqaayo lagu reebo
runtii waxaan nala soo xushay halkan oo mataqaanaa joogta bulshada reer koonfur galbeed oo idil saddexda gobol waxaa nalaga soo xushay intiina meesha fadhiya inaan ka noqonin wax markhaati ah oo aan ka noqono ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim bare oo si toos ah u furay kulanka ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u eegista dastuurka dalka dastuurka wuxuu yahay waa mid kabaya asagana ay beys ay u tahay qodob ka mid a qodobada dastuurkan ayaa waxay dhigayaan in aasaaska ay tahay diinta islaamka qur-aanka iyo sunnaha nebiga moxamed sal alla alay slam ayaa waxay aasaas u yihiin dastuurkeena marka dastuurkaas ayaa maanta dib u eegistiisa aan u joognaa meeshan in aan ka fekerno qodob kastoo aan fiirinayno annagoo u fiirinayno marka hore in diinteena maxay ka qabtaa dhaqankeena suuban odayaasheena dhaqanka hadda ay sheegayeen maxay ka qabtaa maxay ka qabtaa deegaanadeena dantooda iyo dadka aan annaga matelno dantooda maxay ka qabtaa intaasoo qodob annagoo u fiirinayno kulankan ayaa socon doona muddo saddex maalin ah waxaana diradda lagu saari doonaa sidii bulshada uga qayb qaadan lahayd wax kabeddelka dastuurka cutubyada shanaad iyo sagaalaad